alxamdu lilah wsalaة wsalaam عlى rasuuli اllahi wعalى alihi wصaxbih wman اhtadى bhadyihi ilى ywm اddiin xadiiu saib ibnu yaziid oo darsigeeni shilay u dambeeyey waxau yihi صaxaabigaasi dahabat bi khaalatii ilى الnabiyi slى اllahu عalayhi wasalam faqaalat ya rasuula اllah ina bna أkhtii waqicun famasaxa ra'sii wadacaa liya bilbaraka wuxuu igu duceeyey buu yihi baraka waxaan jecelahay halkaa inaan yaro tilmaamo ma hiya albaraka wاlbarakatu min man wakayfa yutabaraku biاlashyaa barakada waxaa la idhaahdaa asalkeedu waxa ay ka timi min albirka oo ah mujtamacu اlmaa biyuu halkay isugu yimaadaan ay ku ururaan ay fadhiistaan marka baraka albaraka waa kahratu shay wa hubuutu shayga badnaantiisa iyo sugnaanshihiisa ayaa baraka la idhaahdaa ama sharcigu muxuu baraka u yaqaanaa waa kahratu اlkhayr alilaahi fi shay wa hubuutuhu waa khayrka xagga ilaahay ka yimi shayga inuu ku badan yahay oo uu ku sugan yahay ayaa baraka la idhaahdaa marka waa khayr ilaahay subxaana watacaala iyo nafci iyo waxtar shayga uu gelinaayo marka taana waxaynu ka fahnay barakadu inay tahay min allah rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaana taa caddeeyey markii farihiisa uu dhex dhigay weelkii biyaha yari ay ku jireen ee biyihii ay bateen biidni rabbina subxaana wa tacaala rasuulku wuxuu yihi wاlbarakatu min allah ilaahay baa barakada bixiya marka barakadu waa shay ilaahay uu bixiyo cid kaloo bixin kartaana ma jirto ilaahay baa waktiyada barakeeya xoogga barakeeya oo cilmiga barakeeya oo xoolaha barakeeya oo cibaadada barakeeya cid kale haddii laga dalbo waxay noqonaysaa shirki oo cid kale barake la weydiisto walihaadaba rasuulku si aan loo moodin inuu isagu barakada keenay uu iska fogeeyey inuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ilaahay uu bariyo si uu ilaahay shaygaa barake u geliyaa in badan bay dhacday laakiin rasuulku idhaahdo shaygan ayaan barakaynayaa aniga ayaa barake gelinaya ama saxaabadu ay ka dalbeen ma dhicin tabarug oo ah طalab اlbaraka min ashay shayga in baraka laga dalbaa wuxuu u qeybsamaa tabarukun mashruuc wa tabarukun mamnuuc ka barakaysi mashruuca iyo mid mamnuuca ka mashruuci wuxuu noqonayaa horta shay baraka lagu sheegay oo dee deliil baraka uu ku sheegay ama baraka xisiya oo dee muuqato leh in barakada laga doono loogana doono barakada calaa wajhihi wejiga saxdaa looga doono tabarugaas ayaa noqonaya mashruuc oo waxaa jira ashyaa leh baraka sharciya waxaa dee ashyaadaasi kamida musxafka qur-aanka baa kamida baraka sharciya ayuu leeyahy ilahay baa kitaab mubaaraka inuu yahay tilmaamay almasaajid thalaath ayaa kamida almasjid alxaraam walmasjid الnabowi walmasjid اlaqصى lakiin sida looga barakeysanaya waa inay noqoto sida shareecada kusoo aroortay wakadalika alculamaa cindahum baraka barakadu waxay noqonaysaa cilmiga in laga qaato oo taladooda iyo nasteexadooda la aqbalo ayay noqonaysaa haddii si kale barakadii looga raadiyo lahaa kitaabka qur-aanka marka guriga la dhigto guriga la dhigtaa dadka degan xanuun kuma dhacaayo ama waa dadkaasi waa fara badanayaan amaba se gurigaasi guban maayo ama dumi maayo fahada tabarukun mamnuuc laa shaka qur-aanku inuu barake leeyahy lakin sidaa in looga barakaysta shareecada kumay soo aroorin tabaruga markaa mamnuuca waxaa kamida shay aan barakaba lagu sheegin in baraka laga dayo wa hada kadibun calى allah wa an taquluu calى allahi ma laa taclamuun shay aanu ilaahay barake ku sheegin rasuulkuna aanu ku sheegin markaad barake aad ku sheegaysa ilahay baad subxaana watacaala aada ku been abuuratay waayo albarakatu min allah waxaad leedahay ilaahay baa shaygan barake geliyey dee ilaahayna ma sheegin inuu barake geliyey rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam ma sheegin marka ilahay baad ku been abuuratay bay noqonaysa waxaa saas oo kale la mida shaygii barakada lagu sheegay laftiisa in looga barakaysto si aanay shareecadu aanay la iman tusaale ahaan adrhigoo kale rasuulku waa dawaabun mubaaraka buu yidhi waa daabado ama xayawaanaat baraka leh markaa see looga barakaysanayaa ma in la isku masaxaabaa ma in waxa weeyaan iyaga caafimaad laga dayaaba la waxaa looga barakaysanaya dee in lagu intifaaco sidii shareecadu ay markaa banaysay loogu intifaaco oo waktiga fitanku ay jiraan diinta lagula baxsado oo buuraha iyo meelaha dadka ka fog waxa weeyaan lala aado oo lala tago tabaruga markaa mamnuuca waxaa ka mid a tabaruga cid aan rasuulka ahayn alayhi الsalaatu wasalaam daatadiisa laftiisa iyo aahaartiisa tibihiisa iyo dhididkiisa iyo dharkiisa iyo waxyaabahaasi laga barakaysto inaanu markaa kaasi mashruuc ahayna dee waxaa u daliila in rasuulka daatadiisa iyo aahaartiisa laga barakaysta inay saxaabada ku gaar tahay inay rasuulka ku gaar tahay bay saxaabadu ay ka fahmeen oo cid dambo sidaasi ay ku sameeyeen ayaan jirin marka waa min khasaa'is nabiyi calayhi الsalaatu wasalaam dee rasuulkana inuu barako lahaa ilaahay baa subxaana wa tacaala inoo sheegay inuu barako geliyey laakiin dadka kale yaa inoo sheegay inay barako qarsooni ay ku jirta iska daa inaynu ogaane inuu iimaan quluubtooda ku jira inaan war ka haynin inay muuminiin yihiin ayaynaan inagu u qiri karin allahu aclam waayo iimaanku in daahir oo muuqata iyo in baatin oo qarsoon labadaba waa leeyahay atabaruk bilqubuur baa ka mid a atribat lqubuur ciidda xabaalaha in laga barake laga raadiyo ama atamasuxu biha waxa weeyaan la isku masaxo qubuuraha laftooda iyadoo laisleeyahay baraka ayaad ka heleysaan waaya baabu man mid buu u baab yahay madmada luqluqde wastanshaqa sandaarsaday min karfatin waaxidatin hal darsiimo ayuunbuu u wada isticmaalay luqluqashada iyo iyo sandaarsiga oo biyi gacanta uu kusoo qaaday ayuu qeybna afka ku reebo ku luqluqday qeybna sanka uu geliyey oo bimacnaa xubin quroo kale ayay iskaga dhigan yihiinoo mid walba biyo gooniye loo qaadi maayo weyaan macno qaala xadaثana msdد qaala xadaثana khالد بn cabdالlahi qaala xadaثana cmr بn yaحyى can abihi can cabdالlahi bni زaydi annahu afraqa waa kasoo gembiyey ama kasoo shubay min alinaa'i weelkiiuu biye kasoo shubay calaa yadayhi buu ku shubay labadiisa gacmood fakasalahumaa waanu maydhay marka yad halka waxaa looga jeedaa alkaf baa looga jeeda haddii yad la iطlaaqana waa sidaas weeye oo kafka ama cukurka intaas hore ayaa yad looga jeedaa haddii la iطlaaqo oo bimacnaa aan la raacin ila almarfiq ila almirfaq ama ila almankib iyo wax lamida uma gasala kadib waa maydhay aw madmada ama waa luqluqday buu yihi macanaa gasala famahu oo dee madmadadu waa maydhitaan afka la maydhaayo wey aw madmada marka gasala aw madmada halkan waa isla mid afkii buu maydhay ama wuu luqluqday waa isla halkii wastanshaqa waa sandaarsaday min kafatin waaxida ay min garfatin waaxida hal darsiimo oo kafa waxaa looga jeedaa macnaa hal darsiimo nuska qaarkoodna waa ku taallaa min karfatin waaxida haddii waxa weeyaan kafa la idhaana dee kafku waa maxalkii ama meeshii biyu markaasi ay ku jireen wey almuraadu bilkaf wa algarfa sida ilahi ibnu baطal raximah llahu tacaala fafacala dalika halaata saddex jeer buu sidaa sameeyey oo mar kastoo biyaha uu soo daro afkana qayb buu kaga tegay inta kale sanka ayuu gelinaayey oo hal darsiimo ayaa luqluqashada iyo sandaarsiga uu ka dhexaysiinayey axaadiidta markaa kala qaadaysa sandaarsiga iyo luqluqashada oo laba biyo kala duwan in loo qaado tilmaamaysa waqad rawaa bacdaha alimaamu abu dawuud waa axaadiid aan rasuulka calayh salaatu wasalaam ka ansixin ibn اlqayimna waa sheegay sidaas wakadalika alxaafid ibn xajar fi kitaabihi atalkhiis alxabiir fi takhriiji axaadiidi raaficiyi اkabiir fagasla waa meedhay yadayhi labadiisii gacmood ila lmirfaqayni ilaa labada suxul maratayni maratayni laba laba jeer wamasaxa bira'sihi madaxiisiina waa masaxay maa aqbala wixii soo qaabila xagga hore soo xigiya wamaa adbara wixii xagga dambe xigaba wagasala waa meedhay rijlayhi labadiisii lugoodna ila lkacbayn uma qaala wuxuu yidhi haakada wuduءu rasuuli اllaahi salى اllahu alayh wasalam sidaasi ayaa weysada rasuulku ay ahayd cabdillaahi bnu zayd baa sidaa leh baabu masxi ra'si madaxa masixistiisiibuu u baabiyey maratan hal mar la masaxo qala xadaثna sulayman بn xarbi qala xadaثna whayb qala xadaثna cmr ibn yaحya can abi qaala shahidtu waxaan xaadiran goobjoog u ahaa cmr ibn abi xasan oo sa'ala weydiiyey cabd الlahi bna zaydi can wuduءi nabiyi salى اllahu عalayh wasalam weysadii rasuulka fadaca wuxuu u yeedhay bitawrin buu u yeedhay weel midiibada oo kale ah oo min maain biyo ay ka buuxaan fatawada'a lahum waa u weysaystay manaa weysadii buu tusiyey fakafaa waa ku gembiyey weelkii calaa yadayhi gacmihiisii fakaslahumaa waa maydhay labada gacmood talaatan uma adkhala yadahu gacantiisii wuxuu geliyey fi linaa'i famadmada wastanshaqa wastankara talaatan bihalaati kharafaat saddex darsiimo oo markaa mid waliba ay ka dhexaysay afka iyo sanka saddexdaa darsiimo min maain biyaa uma dabeetana adkhala waa geliyey yadahu gacantiisii fi linaa weelkii oo af banaan fagasla waa maydhay wajhahu wejigiisii u maydhay halaatan saddex jeer uma adkhala waa geliyey yadahu fi linaa'i fagasla waa maydhay yadayhi ila lmirfaqayni buu maydhay labada ilaa labada suxul manaa inta la maydhayay ku jiraan maratayni maratayn uma adkhala waa geliyey yadahu gacantiisii fi linaa wamasaxa bira'si madaxiisiibuu ku masaxay faaqbala biyaday labadiisii gacmood buu la qaabilo xagga hore uu kaga keenay wa adbara bihima waa la daba jeediyey oo xagga dambe uu kaxeeyey uma adkhala yadahu gacantiisii wuxuu geliyey fi linaa'i weelkii oo fagasala wuxuu maydhay rijlayhi labadiisii lugood qaala waxadatanaa muusa qaala xadatanaa wahayb qaala masaxa ra'sahu maratan wuxuu yihi madaxiisa wuxuu masaxay hal mar ayuu masaxay marka madaxa hal mar haddii la masaxo inay mujzi tahay ama ay ka gudayso qofka waa laysku waafaqsan yihi laakiin waxaa laysku khilaafay istixbaab alcadadi fi masxi ras manaa hal mar ma laga badin kara oo sunno ma tahay in laga badiyo masixitaanka madaxa marka la weysaysanaayo riwaayaadka riwaayaad baa markaa soo arooray tilmaamaya madaxa saddex jeer in la masaxay iyo riwaayaad laba tilmaamayaana waa jiraan oo fi sunani imaam النasaa'i ku sugan marka abu dawud raximah الlahu tacaala oo riwaayaadkaa saddexda jeer markaa warinaya laftiisu waa daciifiye shuduud buu ku xukumay oo wuxuu leeyahay alriwaayaat صaxiixa can cuثman laysa fiiha cadad limasxi الra's manaa riwaayaadka صaxiixa ah ee cuثmaan ibn cafan ka sugnaaday waa xadiidka cuثmaanun saddexda iyo labada iyo laftooda ay ku soo arooreen lakiin riwaayaadka saxiixa saxiixeynka ku jira tiro waxa weeyaan in la masaxo madaxa kuma soo aroorin hal mar in la masaxo inbaa markaa kusoo aroortay marka ziyaadadu waa maqbula buu leyahy xaafid ibnu xajar lakin ziyaadadu hadday tahay ziyaada shaada oo nin laga hiqaysan yahay uu khilaafay raggii ka hiqaysnaa dee hiqada isagu ha ahaadee dee ziyaadadiisa shaad baa la idhaahdaa oo marka wa waa la radinaya talabaad waxa weeyaan masxigu dee gusliga la mid ma aha odhaa masxigii ha lagu celceliyo saddex jeer isna ha la masaxo dee maydhitaan buu isu bedelaya marka qoyaankaasi uu iskaga daba tago masxiguna sidiisaba waxa uu ku binaysanyay cala takfiifi fududeyn buu ku binaysanyay qofka dee maydhistii baa laga fududeyo la ihi masaxuun haddii la idhaha masixitaankaa ku celcelina dee waxa uu isu bedelayaa maydhis buu isu bedelayaa madaxa dee in la maydhaana mid maqsuuda ma aha axaadiida qaarkeed ay kusoo aroortay man zaada calaa hada faqad asa'a wadalamana dee axaadiidaasi waxaa kusoo aroortay in rasuulku calayhi salaatu wasalaam intuu madaxa hal mar masaxay haddana sidaa uu yidhi qofka intaa ka ziyaadiyaa faqad asa'a wadalama marka madaxa in la maydho oo qofku halkii uu ka masixi lahaa ka uu maydhaa mujzi ma tahay oo ma ka gudaysaana dee waaba laysku khilaafay culimada qaarkood waxay dhahan waa ka gudaysaayo dee masixitaanka madaxu maydhitaanka madaxu waa masixitaan iyo iyo weliba dheeraad ahlucilmiga qaarkoodna waxay dhahdeen maya waa ka gudaysaa laakiin waa khaldan yahay oo ficil dee makruuha oo aan mashruuc ahayn buu sameeyey ahlucilmiga qaarkoodna waxay dhahen waa hayru mujzi kaba gudi maysaba maydhistu ka gudi mayso masxi baa la faray calaa kuli xaal saas ayaanad moodaa inay daahir tahay qofka masixistii ka tagay madaxiisa maydha uun inaana taasi ka gudahayn lianna allaha amarahu bilmasx ilahay masixitaan buu faray wa hunaaka farqun bayna algusli walmasx maydhista iyo masixitaankana farqi baa udhaxeeya shayganina waa cibaado oo dee shareecadu waxay u kala duday xubintanna labada xubnoode kuwa ka horeeya kuwa ka dambeeyana ay tidhi hala maydho xubintaana ay tidhi hala masaxo ayaa waxa weeyaan dee ay qabtaa marka in in madaxa la maydhaa mashruuc ma aha lamana odhanaayo maydhistu waa masixitaan iyo ziyaado masixitaan iyo dheeraad la odhan maayo baabu wuduui rajuli ninka weysadiisii buu baabiyey maca imraatihi gabadhiisa u xaaskiisa uu la weysaysto wa fadli waduu'i lmar-a gabadha biyihii ay ku weysaysatay wixii ka soo hadhay ayuu u baab yahay yaعnaa maa xukmu wadu waduu'i bihi ma lagu weysaysan karaa biyihii gabadhu markay weysaystay ee hambaysay soo reebtay watawada waa weysaystay cumaru cumar ibn اkhaaab bilxamiimi biyo la kululeeyey buu ku weysaystay oo min beyti nasraaniyatin gabadh markaa kiristaana gurigeeda uu ka helay marka aharka saciid ibnu mansuur iyo cabdirazaaq iyo ayaa isagoo mawsuula wariyey biisnaadin saxiix ina cumara kaana yatawada bilxamiim wayaktasilu bihi cumar ibn khaaab waa ku meydhan jiray biyaha waa ku weysaysan jiray biyaha kulul waana ku meydhan jiray in loo kululeyn jirayna markaa dee riwaayaadka qaarkood sida riwaayadda daara quطni oo kale ayay kusoo aroortay marka muxuu yahay shaahidku shaahidku waxa uu yahay gabadha markaa kiristaanka biyaha kulule ay haysay cumar ibn khaaab muu weydiin miyaad or miyaad isticmaasha oo dee aada janaabo kaga maydhato mahanbaa biyo aada soo reebtayba ila gabadha markaa kiristaankaa haddii waxa weeyaan nin muslima ay u dhaxday dee inay ka maydhato xaydkii ayaa uu faraya oo uu ku ilzaaminaya marka biyahan miyaad xayd kaga maydhatay oo ay intii hadhaaga oo fadlu fadlu tuhuurig dahaaradaadii intii kasoo hadhay miyay tahay mise ma aha isagoon kala weydiin buu cumar ku weysaystay halka ayaa markaa bukhaari raximah allahu tacaala uu ka daliishanayaa in gabadhu biyaha ay soo reebto la isticmaali karo waayo haddaan la isticmaali karin cumar waa kala weydiin laha wuxuu odhan lahaa miyaad isticmaashay mise maad isticmaalin ayuu cumar u odhan lahaa marka haddii tii nasraaniyadda ahayd biyihii ay soo reebtay ee ay soo hambaysay lagu tahaaro qaadan karo oo ninka muslimkii ku tahaaro qaadan karo dee min baabi lowla waxaa ka mudan gabadha muslimadda ahayd biyihii ay ku tahaaro qaadatay ay soo reebtay iyagana waxa weeyaanin lagu tahaaro qaadan karo macnuhu waa sidaa nasraaniyana waa nisba waxa weeyaan ilaa diini nasaara ayaa loo nisbeeyey nasaarana maxaa nasaara loo yidhi ahlucilmiga qaarkood waxa maakhud min anusra waxaa laga soo qaatay nusrada yaana gargaarka oo waxaa de marka ay u nusreeyeen nabiy llaahi ciisa caleyhi afdal asalaatu watasliim qaarkoodna waxa waa nisba ila annaasiriya oo madina fi falastiin oo ay leeyihin waxaa ku dhashay nabiy llaahi ciisa waxaa marka hadalka ay geliyo oon u socdaa in masiixiyiin la yidhaahdaa ma banaana waynu lafduda qoyar baynu iska nidhaahnaa masiixiyiinta laa yajuuzu hada sida ahlucilmigu ay tasriixiyeen wa miman saraxa bidalika alfawzan fi kitaabihi icaanat lmustafiid calى kitaab aw bisharxi kitaab الtawxiid sababta aan markaa masiixiyiin aan la odhanahayn waa maxay haddii masiixiyiin la yidhaahdo nisba ila lmasiix bay noqonaysaa dee masiixna waa ciisa ibnu maryam nebi ciisena dee waa beeniyeen nasaaradu oo maalintii nebi maxamed caleyh salaatu wasalaam ay beeniyeen oo ay markaa ka kufriyeen ay rumayn waayeen nebi ciisena waa beeniyeen waman kadaba rasuula waaxida faqad kadaba jamiica alambiya rasuul qura qofka beeniya rususho dhan waa beeniyey oo iminka adigu haddaad tidhaahdo nebi ciise nebinimadiisa ma rumaysni dee waad kufriyeysaa waad gaaloobaysaa oo laba masale waa inaan isaga kaa khaldamin nebinimadiisa inaad rumaysaa dee iimaankaagaaba ku xidhan oo aliimaanu birusul dee waa rukun min arkaan aliimaan laakiin inaad tidhaha weli shareecadiisii baa shaqaynaysa iyadu waa masale kalo iyadu waa gaalnimo taas shareecadiisu dee waa mansuuka oo shaqayn mayso oo laga diin dhigan maayo ilaahay baa subxaana watacaala qowmu nuux markuu ka hadlayo wuxuu yihi kadabat qowmu nuuxin ilmursaliin rasuul qura ayaana loo soo diray haddana mursaliintii o dhan inay beeniyeen bu ilahay ku sheegay yani mar hadday rasuulkii loo soo diray ay beeniyeen kuwii kalena waa beeniyeen marka nebi ciise ayay rumaysan yihin xataa lama odhan karo dadka qaarkood baa khaldamo inagoo nebi maxamed baynu rumaysanay iyaguna nebi ciise ay rumaysana la nebi ciise ma rumaysna laa nebi ciise walaa nebi kale mar hadday beeniyeen nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam ambiyadii oo dhan inay beeniyeen ayaa xukunkooda uu noqonaya marka looguma abtirin karo nebiyullaahi ciisa oo masiixiyiin lama odhan karo waxaa lamida oo iyaduna baryaha dambe aad la ysaga isticmaalaayo dadku waxyaabaha idaacadaha ay ka maqlaan unbay inta badan ka daba yidhaahdaane dowlatu israail baa la yska idhaahdaa israail wa waa nebiyullah markaasaad tiraa dowlatu dowlatu israail de waa dowladdii nebiga ilaahay baa tidhi kelmadan sideedaba dee reer banu israail iyo israailiyana dee yuhuuddu waabay ka helaanba ta ay ka xanaaqaane damiga ama dhaleecaynta lala xidhiidhiyey waa alyahuud marka maxay noo diidaya inaynu idhaahna yahuud calaa aqali laxwaal min baab aliqaada inagoo ka ceeshiinayno markaa cadho gelinayna dowladda yahuudda yahuuddii baa sidaan tidhi yahuuddii baa sidaan samaysay kun yar baynu iska leenahay israail baa sidaan tidhi israail baa sidaan samaysay oo nebigii ilaahay subxaana watacaala magiciisii aynu dhigaynaa meel aan habbooneyn qaala raximah llahu taعalى xadaثna cabd لlahi bn yusuf qala akbarana malik can naafici can cabd لlahi bni cmr anahu qaala wuxuu yihi kaana الrijaalu raggu waxay ahaayeen iyo wالnisaءu dumarku yatawada'uuna kuw kuwo weysaysta fii zamaani rasuuli اllahi salى اllahu عalayhi wasalam waktigii rasuulka jamiican dhammaantood waa wada weysaysan jireen meel qura weel qura ayay ka weysaysan jireen oo ziyaada ayaa jirta riwaayaadka qaarkood ku soo aroortay ziyaadadaasoo odhanaysa min inaa-in waaxidin hal weel oo qura ayaa ragga iyo dumarkuba waktigii rasuulka ay biyaha ka darsan jireen ishkaalka markaa kusoo arooraya wuxuu yihi ragga iyo dumar aan maxaarim isu ahayni weelashuna dee berigaa dayiq ama kuwo cidhiidhiyababa iska ahaayeene sidee bay weel qura biyo uga wada darsan jireen miyaanu ikhtilaad ka dhalanahayn inay isdhex galaan miyaanay ka dhalanahayn sidaasoo kale dee istaabasho iyo in dhinaca la ysa saaraa haddii halkaa madiibad waxay u weyni dee tashti buu ahaa tashtigan dharka lagu meedho haddii rag iyo dumarkii markaa maxaarimta isu ahayni hal tashti biyo ay ka wada dardarsadaan dee waa isdhex gelayaan inay istaabtaanna waa dhacaysa culimada qaarkood ishkaalkaasi marka uu kusoo baxay waxa ay dooneen de xadiidka inay si uun u tawjiihiyaan oo waxay yidhahdeen macnuhu maaha hal mar bay isugu iman jireene kaana arijaalu yatawada'uuna wayadhabuun weeye macnuhu uma taati nisa fayatawada'na raggaa ayaa weelkaa ka weysaysan jira oo dabeetana waa tegi jireen kadibna dumarka ayaa iman jiray oo ka weysaysan jiray laakiin taa waxaa meesha ka saaraya oo dee tawjiiha saxaanu ku noqonayn kalim kalimatu jamiican markaynu eegno si wada jira iyagoo wada jira inay dee ka weysaysan jireen baa kelmadaasi ayna tusinaysaa qaarkoodna waxay yidhaahdeen ahlulcilmiga qaarkood raxmat ullaahi calayhim yanaa ragguna mar bay ka weysaysan jireen weeyaan macnuhu dumarkuna mar bay ka weysaysan jireen oo jamcu wuxuu unoqonayaa ragguna iyagoo jamcay ka weysaysan jireen dumarkuna iyagoo jamca ayaa ay ka weysaysan jireen calaa kulli xaal tawjiihaadka noocaasiya daahirka xadiidku ma aqbalaayo marka waxaa fiican in la yidhaahdo qabla nuzuuli اlxijaab intii aanu xijaabku aanu soo degin de ikhtilaadka iyo aan la xaaraantimeyn ee aan la mamnuucin ayaa waxa weeyaan masaladaasi ay ahayd bukhaarisa waxaa imika u daliishanayaa masale kaloo ah biyihii dumarku ay hambeeyeen inay rag ku weysaysan karaan wkana arijaalu wاnisaءu yatawada'uuna fi zamani rasuuli اllahi jamiican oo marka gabadhi biyaha ay ka darsatay ay ku weysaysato ee haddana nin uu ka weysaysto dee ninkaasi wuxuu isticmaalay fadla waduءi اlmarأa biyihii gabadha weysadeeda ka hadhay inuu isticmaalay bay noqonaysaa marka inay banaan tahay taasi oo biyo gabadhi ay soo hambaysay oo dee ay ku طahaaro qaadatay inuu nin isticmaali karo ayaa xadiidka alimaam اbukhaariy raximah اllahu taعaalى uu u daliishanaya culimadu markaa masaladan waa isku khilaafeen ma xukmu isticmaalu fadlu ahaarati lmara fadli طahaarati اlmarأa biyihii gabadha طahaaradeeda ka soo hadhay ama xayd ha ka maydhato ama janaaba ha ka maydhato amaba se ha weysaysato biyahaasi nin ma isticmaali karaa ahlulcilmiga badankoodu an jamaahiir اlculamaa waxay ku tageen inuu isticmaali karo oo jaa-is ay tahay oo ibn اqasaar sheekha la ihahdaa wuxuu leya dahaba aimة اfatwى bاlamsar ilى anahu la ba'sa بالوضوء من فضل الحائض والجنب إلا أحمد بن حنبل فإنه قال لا يجوز أن, أن تتوضأ من فضل ما توضأت به المرأة أو اغتسلت به منفردة أئمة الفتوى waxay isku waafaqeen buu leeyay inay banaan tahay in lagu weysaysto biyo gabadh xaa'ida meedhashadeeda ka soo hadhay ama gabadh junuba ilaa axmed ibnu xambal mooyaane oo yidhi ma banaana in lagu weysaysto biyaha ay soo reebtay weliba iyadoo dee gooniya kelideeda ay marka hore isticmaaleysay wuxuu ka ixtiraazaya haddii iyada iyo dee ninkii hal mar ay wada isticmaalaan oo iyaduna ay darsanayso isaguna uu darsanayo taasi waa jaa-is buu leeyay imaamu axmed laftiisu lakiin haddii kelida isticmaashay hambadii ay soo reebtay ayaan banaanayn buuri sababta marka ahlucilmigu masalada isku khilaafeenna waxa ay tahay saxaabada laftooda ayaa ayaa isku khilaafay masalada saxaabada qaarkood waxaa ka ansaxday inay jaa-is tahay inay banaan tahay sida cabdillahi ibni cabaas oo kale biyaha gabadhu ay soo hambaysay in tahaaro ninuu u isticmaalo saxaabada qaarkoodna diidmo iyo karaahiya ka soo aroortay sida cabdillaahi ibni cumar oo kale radia allahu canhu wa ardaa wa kadalika taabicuuna bacda asaxaaba taabiciintii saxaabada ka dambeeyena waa sidaas oo kale marka axaadiidta masalada ku soo aroortay ayaa waxoogay tacaarud uu ka dhaxeeya oo dee axaadiidta qaarkeed waxa ay tilmaamaysaa inay arrintaasi ay banaan tahay axaadiida tilmaamaysa banaanida waxaa ka mida xadiidu maymuna ayaa ka mida oo in rasuulku oo muslim uu warinaayo in rasuulku calayh salaatu wasalaam biyihii ay soo reebtay uu isticmaalay biyuhu inaanay markaa janaaboonin aanay janaaba biyaha ku dhicinna uu tilmaamay waxaa sidaas oo kale dee ka mida axaadiidan kan imika aynu akrinae biyihii dumarku ay ku weysaysteene dee kasoo hadhay haddana rag ay ku weysaysanayeen oo hal marba dee lagu wada weysaysanayay axaadiis markaa nahyiday oo diidayna dee waa jirtaa oo nahaa rasuulu llahi an taktasila almarأaةu bifadli الrajul aw yaktasila rajulu bifadli اlmarأة waliyktarifa jamiica xadiidkana aimo badan baa tasxiixiyey imaamu nawowi fi lmajmuuc ibn cabdilhaadi fi lmuxarar wuxuu xumeydi ka soo raray inuu xadiidkaa tasxiixiyey ibn qaطaan ayaa saas oo kale waxa weeyaan tasxiixiyey fi kitaabi bayaan wahmi walihaam saxaabada qaarkoodna dee diidmadu waa ka ansaxday marka ahlulcilmiga qaarkood waxa ay qaadeen ariiqu tarjiix waxay xoogeeyeen quweeyeen axaadiista markaa tilmaamaysa banaanida markaasay yidhahdeen muطlaqan waa banaan tahay ahlulcilmiga qaarkoodna axaadiista waa jamciyeen oo inay iswaafajiyaan bay isku dayeen laba siyood midkoodun baana la isku waafajin karaa mid waa sida imaamu axmed raximah اllahu tacaala uu sameeyey oo imaamu axmed wuxuu yihi axaadiiu ljawaaska waxaa lagu xambaarayaa ida lam tanfarid ilma haddaanay biyaha la gooni noqon laakiin dee iyaduna markeeda ay darsanayso ninkuna markiisa uu darsanaayo oo sida xadiidkaa maymuune laftiisa ku soo aroortay riwaayadda sheekheynku ay soo saareen ana nabiya wa maymuna kaana yaktasilaani min inaa'in waaxidin marka marka ay wadaagaan waa jaa-is buu yihi oo maymunana waa darsanaysa rasuulkuna calayh salaatu wasalaam waa darsanaaye sidaasoo kale raggiiyo dumarkan dee weelka quro ka weysaysanayey dee isagama dembeynin sida daahirka xadiidku uu tusinaayo ee in dee marna nin uu darsanaayo marna gabadh marba dee mid uu darsanayey ayaa xadiidka daahirkiisa uu tusinaya marka xaaladda xaaladdaasi ayay banaan tahay bu yihi marka la wadaago aan loo kala dambeyn xadiidka nahyigana waxaa lagu xambaarayaa ida infaradat bihi haddii ay la gooni noqoto gabadhi oo inta ay de kelida biyihii isticmaasho dabeetana qeyb ay soo reebto ahlucilmiga qaarkoodna waxay dhahaan me sidaasi ka duwan taasi wax macnoo ay samaynaysaa ma jirto hadday la gooni noqoto iyo iyo haddii dee ay isticmaasho iyadoo ninka uu arkaayo ama uu la isticmaalayaba dee farqi uma dhexeeyo ile meesha la iskhiyaamayn maayo markay la gooni noqoto wasak bay ku shubtay dee miyaa macnuhu markay la gooni noqoto waxbay u qarinaysaa dee macnuhu miyuu noqonaya marka taasi la gooni noqoshadu ma aha macne xukumka wax ka bedeli kara oo athar iyo raad xukumka ku yeelan kara sida awgeed ba ahlucilmiga qaarkood waxay idhahdeen axaadiistan ha laysku waafajiya in la haha waa jaa-is waa banaan tahay inuu ninku isticmaalo biyo ay gabadhi soo reebtay gabadhuna ay isticmaasho biyo uu nin soo reebay laakiin waa makruuhun oo nahyigaa karaaha lagu xambaaraya nahyiga ayaa waxaa lagu xambaaraya cala karaha qowlkaas ayaad moodaa inuu raajaxsan yihi inay jaa-is tahay maca alkaraaha biyo gabadhi ay soo reebtay inuu nin isticmaalo ama biyo nin uu soo reebay gabadhi inay isticmaashaa waa makruuh laakiin waa jaa-is jamc bayna axaadiid iyadoo axaadiidta waxan la jamcinayo oo la iswaafajinayo aharka cumar waxa aynu ka qaadanaynaa kufaarta najaasadoodu inaanahay najaasa xisiya oo didii ay ku taabtaan ama weelkii ay taabteen ama biyihii ama cuntadii inaanay najaasoobahayn inama almushrikuuna najasna waxa weya waa najaasa ictiqaadiya waa najaasat shirki wاlkufri weeye najaasada la sheegaya lakin daatoodu najaas maaha waayo dee biyaha weelka ay ku haysatay cumar bn khaaab radi allahu canhu gabadha nasraaniyadda ahayd dee ma aanu isticmaaleen bal xataa biyaha ay cabtay ay soo hambaysay ayaa aahira awsaaci iyo thawri iyo imaamu shaafici iyo kayr waaxid ayaana saas waxa weyaan ku tegey in su'rigeedu ama wixii ay soo hambaysaa gabadha gaalada ahi inuu yahay aahir qaala ibn mundir walaa aclamu axada kariha dalika hayra axmed waisxaaq imaamu axmed iyo isxaaq ibnu rahaweya mooyaane cid kaloo hambadooda karaahday ma ogi buuli baabu sabi nabiyi salى اllahu alayh wasalam rasuulka shubistiisii buu u baab yahay waduuahu biyihii weysadiisa uu ku shubay calaa muqmaa calayhi mid miyir doorsoon oo miyirku uu ka tegey qaala xadaanaa abulwaliid waa hishaam ibn cabdilmalik ayaalisi qaala xadaanaa shucba can maxamed ibn lmunkadir qaala samictu jaabiran marka maxamed ibn munkadir ataymi alqurashi ataabici almashhuur aladi jamaca bayna alcilmi wاzuhd almunkadirna wuxuu ahaa oo aabihi ahi khaalu caaisha caaisha radi allahu canha abtigeed qaala samictu waxaan maqlay buuhi jaabiran oo yaquulu lajaءa waxa yimi rasuulu اllahi salى اllahu alayh wasalam yacuuduni isagoo isoo booqanaya isoo booqday wa ana waxaal ana aniguna mariidun aan ahay mid buka oo la acqil waxba aan kala garan ahayn oo xanuunku uu ka haalib noqday wa fiihi ciyaadaة اakaabiri lilasaair kuwa waaweyn cilman aw sharafan aw manصiban inay kuwa yaryar ay booqdaan fiihi tawaaduc الnabiy alayh الsalaatu wasalaam isagoo a nabiy umma wa qaa'iduha ayaa saxaabiga waxa weyaan xanuunsada walow kaana sagiir inuu booqan jiray bal caada gulaama yahuudiya sida aynu ku arki doono fi kitaab اadab inan yaroo yahuudi ayuu booqday rasuulku oo xanuunsanaya waxaanu u booqday waxa weya min ajli an yadcuwahu ilى اllah ilahay baana subxaana watacaala badbaadiyo inankaasi waa islaamay fiihi nacam fatawada'a waa weysaystay wasaba waa shubay calaya dusheeda wuxuu ku shubay min wadu'ihi biyihii uu ku weysaysanayo wax ka mida facaqaltu markaasaan soo miiraabaan wax kala gartay faqultu waxaan ya rasuul allah liman ilmiraafu yaa yaa dhaxalkani uu sugnaaday inamaa yariunii waxay dhexlaysa un kalaalatun baa idhexlaysa marka liman ilmiiraath miiraafkiibuu ujeedaa dhaxalkayga yaa leh oo waata kitaab ulictisaam kusoo aroortay kayfa asnacu fii maali xoolahayga maxaan ku sameeya nacam oo waxaan ahay asal iyo faraclaawe waalidna ma lihi waladna ma lihi kalaalada macnaheedu waa sidaa fanazalat waxaa soo degtay aayat lfaraa'idi baa soo degtay aayadda dhaxale ka warramaysa aayat lfaraa'idna waa yastaftunaka qul illaahu yuftiikum fi lkalaala aayadaha faraa'idka o dhan maahe waa aayaddaa kalaalada asal iyo faraclaawaha qaabka loo dhexlaayo ka warramaysa weeye shaahidku iminka waxa uu yahay in biyaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam dee ka soo hadhay ay ahaayeen biyo markaa daahira oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku shubay saxaabigaas haddii markaa aanay dee daahir ahayna saxaabiga kuma shubeen waxaa kaloo xadiidka laga qaadana barakatu yadi rasuuli illaah barakada gacanta rasuulku ay lahayd ana allaha yuziilu biha alcilal iyo ilaahay xanuunada inuu ku suuliyo iyo biyuhu inay yihiin waxyaabaha laysku daweeyo inay biyuhu ay ka mid yihiin oo dusha waxa weeyaan qofka lagaga shubo xadiid kaloo soo socdana masalada waa ku arki doonaa mima yatacaalaju bihi الnaas ayaa biyuhu ay ka mid yihiin baabu lgusli maydhistii buu u baab yahay maydhashadii iyo walwuduui weysadii fi lmikdabi tashtiga almikdab waa weel kastoo dharka lagu meedho ayaa mikdab laydhaa saxniga dharka ama tashti baynu idhaha mala iyo walqadax marka qadaxuna waa waa weel kale oo ka duwan oo ah kacaanaha iyo waxyaabaha si lagu cabo ayaa qadax la idhaahda marka koob ama dhiil walkhashabi iyo looxi iyo walxijaarati dhagaxaanti weelkii looxa ka samaysnaa iyo looxi weelkii looxa ka samaysnaa marka bukhaari raximah llahu tacaala wuxuu tabwiibkan uu uga jeedaa alaslu fi jamiici alaaniya waa alibaaxatu wاطahaara wax allaale waxa weel bani aadam isticmaalo waxaa asalo ah inuu mubaax yahay oo banaan yahay wuxuu doonaya ha ka samaysnaado waxaa laynaga mamnuucay oo qura ka dahabka ka samaysan ama ka samaysan waxa weeyaan fidada weliba xadiidku waxa uu si gaara u tilmaamay in laynaga mamnuucay in wax lagu cuno ama wax lagu cabo oo isticmaalaadka kale insha allah baabkeedaynu ugu tegi doonaaye ahlucilmigu iskuma waafaqsana ahlucilmiga qaar ba waxay leeyihin waxaa xaaraana un weelka dahab ama fido laga samey in wax lagu cuno lakin si kale waa loo isticmaali karaa waxbaa lagu shuban karaa weel ahaan waa loo isticmaali karaa laakiin weelka kale ee wuxuu doonayaba ha ka samaysnaade mar hadduu wax daahira uu ka samaysan yahay asal waxa waay inuu mubaax yahay iyo inuu daahir yahay ilaa la helayo daliil xaaraantimeeya ama inuu najaasoobay wax caddeeya ilaa waxa weeyaan la ogaanayo qaala xadaثana cabdالlahi ibn munayir cabdullaahi ibn munayir waxa weyaan bidm اlmim wakasri nuun bacdaha yaء khafiifa munayir bitakfiif munayir yaada waa la khafiifinaya wa ibn اlmunayirka shuraaxda bukhaari kamida iyo isaga ha isku khaldin waxay ku kala duwan yihiin cabdullaahi ibn munayir isaga munayirta alif iyo laab ma leh ta labaad ya-diisu waa khafiif ibn lmunayirna alif iyo laab buu leeyahay ya-diisuna waa waa mushadada waa la shadaya samca anahu samca wuxuu maqlay cabdاllahi bna bakrin ayuu maqlay oo abu wahab baa loodhan jiray albصri naziru baghdad qala xadaثna xumayd xumayd ibn cabdالرaحman ibn cawf maata wahuwa qaaئm yuصalii waxaa tarjamadiisa lagu sheegay isagoo salaad u taagan inay naftu ka baxday an anasi qaala wuxuu yihi xadarati salaatu salaadii baa ayaa waktigeedii uu yimi faqaama waxaa kacay man kaana kii ahaa qariiba daari miduu gurigiisu dhow yahay ilaa ahlihi xaggii dadkiisa ayuu u kacay yacnaa si uu dee weyse uga doonto wa baqiya waxaa hadhay qowmun rag baa hadhay oo rasuulka agtiisa ayay ku hadheen fa utiya waxaa loo keenay rasuul lahi sal lahu rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam bimikdabin tashti min xijaaratin dhagax ka samaysan oo fiihi maaun biyo ay ku jiraan fasakura waa yaraaday almikdabu mikdabkii baa yaraaday wuxuu ka yaraaday an yabsuta inuu fidiyo fiihi dhexdiisa uu ku fidiyo kafahu anaa gacantiisa inuu ku fidiyo fatawada'a waa weysaysteen alqowmu qowmkii kulluhum dhammaantood qulnaa waxaanu kam kuntum imisa ayaad ahaydeen qaala wuxuu ihi hamaaniina wa ziyaada waxaanu ahayn dhow sideetan iyo weliba dheeraad ayaanu ahayn marka waa qiyaasayaa tirada oo dee ma tirin madax kakow ma odrhan waxa weeyaan jaa anas ibn malik radia allahu canhu shaahidkuna waxa weyaan weelka markaa dhagaxaanta ka samaysan in la isticmaali karo weelku marka waa yaraa sida muuqata laakiin ilaahay baa subxaana wa tacaala barakeeyey oo gacantaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam sabab uga dhigay in biyahaasi ay farabataan waxaana markaa de xadiidka ku sugan fiihi aaya min aayaati nubuwa ayaa ku sugan oo biyihii yaraa markuu gacantiisa dhex dhigay in ilaahay subxana wa tacaala uu farabadiyey wa fiiha tahayu lilwudu cinda xuduuri salaa salaada waktigeedu markuu soo galo waa in weyso weysada loo diyaar garoobo oo rag guryahoodii aaday si ay uga soo weysaystaan iyo kuwa rasuulka calayh salaatu wasalaam la weysaystay ayuun bay saxaabadu u qeybsameen fiihi ana alawaani kulaha sawa waxaa laga qaadanaya weelka oo dhami inuu isku mid yahay xagga banaanida ama looxa ka samaysnaado ama jawaahirta kale dhulka lagala soo baxo ama badda ha ka samaysnaado falaa karahata fi isticmaaliha wax karaaho isticmaalkeeda ku sugani ma jiro marka laga soo reebo dahabka iyo fidada waxaana caaisha radia allahu canha ka sugnaaday in rasuulku markii uu xanuunsanayo xadiidku ay noo soo socdaa laakiin riwaayaddaasi ayaan de inoogu qoray kitaabka waxaan u sheegaya in rasuulku markuu xanuunsanayo ay ku fadhiisiiyeen fii mikhdab lixafsa min min nuxaas manaa tashti ay lahayd xafsa oo naxaas ka samaysan taana waxaa laga qaadanaya weelka markaa naxaasta ka samaysani inuu isaguna yahay jaa-is oo u banaan yahi ibn lmundirna raximah اllahu tacaala waxa uu yihi cid makruuh ku tilmaantay weelka naxaasta ka samaysan isticmaalkiisa ibn cumar mooyaane ma arag laakiin rasuulka alayh salaatu asalaam mar haddii uu isticmaalay cabdillahi ibn cumar radi allahu canhu inuu karaahiyeystay waxba xukumka ka bedeli mayso qala xadaثna mحamed بن العلاء qala xadaثna abu usama عan buraydi عan abi burda عan abi muسى أna النabiya slى الlahu عalيه waslم dacaa wuxuu yeedhay bqadxin weel buu u yeedhay fiihi ma un biyo ay ku jiraan fagasla waa meedhay yadayhi labadiisii gacmood iyo wajha wejigiisii fiihi weelkaa dhexdiisa ayuu ku meedhay wamaja fiihi waana ku tufay waxa weeyaan biyihii ayuu ku tufay afkiisa waxa weeyaan uu geliyey qال xdثna أحmed بن yunس أحmed بن cabdاللahi بن yunس qala xadaثna cabdالعaزيز بن abi سلمة isna waa cabdالعaزيز بن cabdاللahi weyi waxay isku waafaqsan yihiin labadoodaba in awowgood loo nisbeeyey labadoodaba aabahood in la yihaahdo cabdاللahi iyo mid walo labadooda ka midba inay kunyadiisu tahay abu cabdاللahi iyo mid walo labadooda ka mid inuu yahay ثiqaة xaafiظ فaqih qala xadaثna cmr bn yaحyى عan abihi عan cabdالlahi bn زaydi qaala ataa rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslm rasuulkii ilaahay baa yimi faakhrajnaa lah waxaan usoo saarnay maaan biyo fii tawrin midiibad ku jira min sufrin ka samaysan sufr fatawadaأa waa weysaystay fagasla waa meedhay wajhu ثaلaaثa wayadayhi maratayn maratayn wamasaxa bira'sihi faaqbala bihi waadbara wagasla rijlaya xadiidku in badan buu ina soo maray shaahidka imika markaa ku jiraana weelka sufriga ka samaysan in la isticmaali kara u weeyi oo dee mubaax yahay uu banaan yihi qala xadaثna abulyaman qala akhbarana shucayb can الzuhri qala akhbaranii cubayd الlahi bn cabdالlahi bn cutba ana caaئiشha qaalat lama haqula markii uu cuslaaday annabiyu salى الlahu عalayh wasalam washtadda bihi uu ku daraaday wajacu xanuunkiisa marka xanuunkan loo loo idaafiyey rasuulka loo tiiriyey waa maxay yani aladii maata fiih walam yaqum minhu xanuunkii rasuulku uu dhintaye aanu kaba kicinba taasina waxay tusinaysaa xanuunada iyo iyo dhibaatooyinka kale inay ambiyada ay ku dhacaan dee almowtu iyo wamaa duunahu geerida iyo dhibaatooyinka ka sokeeyaaba ambiyada waa ku dhacaan weliba rasuulka calayh isalaatu wasalaam xanuunkiisu waa ka daraa xanuunka dadka kale iyo xumadiisuba mana aanay hayn ilaahay nebigiisa inuu ciqaabayay uun waxaa sidaasi ilaahay subxaana watacaala xikmadiisu ay u keensatay si rasuulka darajaadkiisu ay kor u noqdaan waayo laa shaka xanuunka inuu ku sabraayo rasuulku calayh isalaatu wasalaam markaa sabirkaana waxa uu ku ziyaadsanayaa yana darajaad sare ista'dana idan buu ayuu ka dalbay aswaajahu wuxuu uga idan dalbay fii an yumarada in rasuulka lagu baxnaaniyo fii beyti gurigeyga an caaisha radi allahu canha faadinna lahu iyaguna waa u idmeen taana waxaa loo deliishaday wujuub alqisma calى الnabiyi alayh الsalaatu wasalaam rasuulka inay waajib ku hayd inuu dumarkiisa u qaybiyo hoyaatinka kitaabu nikax bay noogu iman doontaa waa la isku khilaafay lakiin saas ayaa raajix haddaanay waajib ku hayn rasuulku idan ma dalbeen waxa idanka ku kelifay waxa weeyaan de inay waajib ku tahay in mid walba waktigeeda ama de habeenkeeda uu la joogo marka xaqoodaasi inay uga tanaasulaan ayuu rasuulku dalbay waxaa kaloo markaa de laga qaadanaya rasuulku alayhi salaatu wasalaam caaisha sida waxa weeyaan uu u jeclaa dee naftiisu ay ugu iilanaysay fakharaja waa baxay annabiyu salى اllahu alayh wasalam beyna rajuleyni laba nin isagoo ku dhex jira wa takhutu rijlaahu labadiisa lugood ay jiitamayaan fi lardi dhulka oo dhulka dee calaamad ay ku samaynayaan oo caadi aan u tallaabsan ahayn bayna cabaasin buu ku dhex jiray cabaas iyo wa rajulin aakhara nin kale ninkaa kalena markaa cali buu ahaa laakiin caaisha radia allahu canha inay magaciisa markaa tasriixiso ama ay caddayso ayay iska daysay liamrin ma qaala cubayd llahi wuxuu yihi faakbartu cabdاllahi bna cabaasin baan u waramay faqaala wuxuu yidhi atadri ma garanaysaa man irajulu aakharu ninka kale kau ahaa qultu waxaa ihi la qaala huwa caliyun wa kaanat caaisha radia allahu canha caaisha waxay tuxadisu mid ku waranta ana nabiya sala allahu alayh wasalama qaala inuu yidhi bacdamaa dakhala intuu galay kadib beytahu gurigiisii washtadda wajacu xanuunkiisi uu daraaday hariiquu calaya igu shuba ama igu gembiya min sabci qirabin ay maan biyo min sabci qirabin toddoba qarbadood oo kala duwan laga keenay toddobadaa qarbadood lam tuxlal aan la furfurin awkiyatuhunna manaa wixii afka kaga xidhnaa lacalii waxaa laiga yaabaa oo aan rajaynayaa axadu ila annaas dadka inaan u dardaarme wa ujlisa marka taana maxaa laga qaadanayaa istixbaab alwasiya lilmariid qofku haddii uu xanuunsanayo inuu dardaarmo dardaaranka asalkiisu markaa waa sunna weeye laakiin xaalado u waajibe ayaa jira haddii qofka xaq lagu leeyahay ama isaga xaq uu ka maqan yahay uu isleeyahay xaqaasi waa dayacmi doonaa haddaana dardaarmin markaa dardaaranku waajib buu ku noqonaya haddii kalena asal waxa waa wasiyadu inay tahay shay mustaxaba oo sunaa inay tahay xaalado kale dee waajib uu noqonaya waa jirta sida haddii uu tusaalehaan og yahay ama uu dareensan yahay ehelkiisu inay samayn doonaan munkaraad marka ilaahay uu oofsado de waa inuu la dardaarma waajib bay ku noqonaysaa waijlisa waxaa rasuulka lagu fadhiisiyey fii mikbadin tashti lixabsa u sugnaaday zawji nabiyi sala allahu alayh wasalam inuu naxaas ka sam naxaas ka samaysnaa ayaynu hore usoo sheegnay uma tafiqnaa dabeetana waxaanu gudagallay sharacna nasubu calayhi inaan rasuulka dushiisa ku shubno tilka ay tilka alqirab xataa tafiqa ilaa uu gudagelay yushiiru ilayna inuu noo tilmaamo oo wuxuu tilmaamayeyna waa maxay an qad facaltun ha waad waad yeesheen sidii aan doonayey joojiye haddaba uma kharaja waa baxay rasuulku alayhi الsalaatu wasalaam ilى الnaas dadkii ayaa uu baxay marka biyahaas rasuulka alayhi الsalaatu wasalaam lagu shubaayey ama uu yihi igu shuba dhinac maydhasha ayaa kaga jirto dee qofka haddii uu miyir doorsoomo inuu maydhaa waxa weeyaan waa waa waa mustaxab oo maydhashooyinka mustaxabkaabay kamid tahay dhinacna dee biyahaasi dawa ayaa markaasi ay ka yihiin oo qofka dee xumadii bay ka jebinayaan biyaha sidoodubana waa dawo xataa qofka haddii dusha lagaga shubo walihada baynu xadiidka ku arkeyna in rasuulku alayh salaatu wasalaam dadkii xanuunsanaya dee uu soo booqday biyo markaasi uu ku shubaayey ayaaynu arkaynay iraaqatu alma calى almariid biniyati shifa watadaawi baa laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa qofka xanuunsanaya in la geeyo halka naftiisu ay ku xasilayso oo loo ogolaado inuu la joogo cidda waxa weeyaan uu nacam qalbigiisu u iilanayo dee uu ku degaayo waayo haddii kale laba xanuun baa isugu darsamayeen waxaa laga qaadanaya xadiidkan fadlu caaisha radia allahu canha oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam raalli kama noqon in meel kale lagu baxnaaniyo ilaa fii beyti caaisha baabulwuduui weysadii buu baab yahay min atawri tawr ama madiibad laga weyseysto qala xadaثana khaalid ibn mklad alqaطawani qala xadaثana sulayman wa ibn bilal abu muxamed qala xadaثani cmr ibn yaxya can abihi qala kana cami adeerkey waxaa yughiru mid fara badya min alwuduءi weysada oo in badan weyseysta qala lcabd الlahi bni zaydin wuxuu ku yihi akhbirnii iga waran kayfa raأyta sidaad aragtay anabiya salى اllahu alيه wasalam o yatawadأ u weyseysanayay fadacaa wuxuu yeedhay bitawrin oo min maain biyo ah fakafaa calaa yadayh labadiisii gacmood buu kusoo gembiyey oo fakasalahuma waa maydhay halaata miraarin uma adkhala yadahu gacantiisii buu geliyay fi tawri famadmada wastanfara halaata maraat min garfati waaxida uma adkhala yadahu fakhtarafa biha waa soo darsaday fagasala wajhu halaata maraat uma gasala yadayhi ila lmirfaqayni maratayni maratayn uma akhada biyadihi maaa famasaxa ra'sah faadbara bihi wa aqbala marka idbaarki iyo iqbaalka dee waxaad dareemeysaan axaadiidu waxoogay inay ku kala duwantao qaarkood laga fahmay xagga dambe inuu kasoo bilaabay qaarkoodna xagga hore inuu ka bilaabay lakin inuu xagga hore ka bilaabay baa dee riwaayaadka qaarkood ay sariix ku yihin fabada'a bimuqadami ra'si inuu fooda uu ka bilaabay laakiin kelmadan adbara iyo aqbala ayaa labada macnoba loo isticmaalaa xagga haddii laga soo bilaabo dee aqbala baa la odhan karaa manaa adbarana waa la odhan karaa cagsiguna waa saas oo kale uma gasla waa maydhay rijlayhi faqaala haakada raأytu nabiya salى اllahu alayh wasalam saasaan arkay rasuulku yatawada u weyseysanaya xadiidku in badan buu ina soo maray xagga axkaamta weysada shaahidku waa weelka markaa midiirada oo kale ahi inuu yahay weel jaa-isa ama naxaas ha ka samaysnaado ama jandi ha ka samaysnaado ama wax kale ha ka samaysnaadeen qala xadaثna msdد qala xadaثna xamaad w xamaad ibn zayd way msdد xamaad ibn slma waxba kama maql can haabiti can anasi ana nabiya salى اllahu عalayh waslama dacaa biinaaءin weel ayuu yeedhay min maain ay mamluumin maa biyo ay ka buuxaan fautiya waxaa loo keenay biqadxin baa loo keenay raxraaxin ay waasicin ballaarhan wa fiihi shayin min ma waxoogay biyo ay ku jiraan fawadaca waa dhigay asaabicahu fariisi fiih qaala anasun wuxuu yihi fajacaltu waxaan bilaabay anduru inaan eego ila lmaa biyihii oo yambucu kasoo baxaaya kasoo maaxaya min beyni asaabicihi rasuulka farihiisa dhexdooda qaala anasun wuxuu yihi faxaartu waxaan qiyaasay man tawada'a faxaartu waxaan ku qiyaasay man tawada'a ciddii biyaha ka weysaysatay maa beyna sabciina ila tamaaniin toddobaatan ilaa sideetan inta ka dhaxaysa marka xadiidkana wuxuu ukeenay u bukhaari raximah llahu tacaala qadaxa ama looxa inta badan loox ayuu ka samaysan yahay in waxa weyaan isagana la isticmaali karo oo dee alaslu fi اlaaniyati alibaaxa qaacidadaas ayubu axaadiian ku xoogeynaya wallahu aclam sala اllah alى nabiyina mxamed